iminka waxaynu bilaabaynaa injiilka sida luukos uu u qoray cutubka koowaad bilaabashadii kitaabkan dad badan waxay ku dadaaleen inay soo hagaajiyaan sheeko ku saabsan wixii dhexdayada lagu sameeyey oo la hubsaday siday noo ogaysiiyeen kuwii tan iyo bilowgii arkay oo hadalkii u shaqeeyey sidaa darteed anigana waxaa ila wanaagsanayd inaan anigoo tan iyo bilowgii wax walba oo dhacay aad u gartay si hagaagsan kugu qoro teofilosow sharaf weyn lahow inaad garatid hubniintii hadalkii lagu baray dhalashada yooxanaa baabtiisaha waa la sii sheegay wakhtigii herodos ahaa boqorkii yuhuudiya waxaa jiray wadaad la odhan jiray sakariyas oo ka mid ahaa safkii abiya haweenaydiisuna waxay ka mid ahayd hablihii reer haaruun magaceeduna waxaa la odhan jiray elisabet labadooduba xaq bay ku ahaayeen ilaa hortiisa oo qaynuunnadii iyo xukuumaddii rabbiga ayay eedla'aan ku socon jireen ilmo ma ay lahayn waayo elisabet madhalays bay ahayd oo labadooduba way da'weynaayeen waxaa dhacay intuu shuqulkii wadaadnimadii safkiisa dartiis samaynayey ilaa hortiisa sida caadadii wadaadnimadu u ahayd in shuqulkiisu ahaa inuu fooxshido goortuu macbudka rabbiga galay saacaddii fooxa ayaa dadkii badnaa oo dhammu dibadda ku tukanayeen markaasaa waxaa isagoo u soo muuqatay malaa'igtii rabbiga oo taagnayd meeshii fooxa lagu shido midigteeda goortuu sakariyas arkay ayuu naxay wuuna cabsaday laakiin malaa'igtii baa ku tidhi ha baqin sakariyasow waayo baryadaadii waa la maqlay afadaada elisabetna wiil bay kuu dhali doontaa magiciisana waxaad u bixin doontaa yooxanaa waxaad heli doontaa farxad iyo raynrayn dad badanna dhalashadiisa ayay ku farxi doonaan waayo rabbiga hortiisa nin weyn buu ku ahaan doonaa mana cabi doono kamri ama wax lagu saqraamo waxaana xataa uurka hooyadiis kaga buuxsami doona ruuxa quduuska ah reer banu israa'iil badidoodana ayuu rabbigii ilaahooda ah ku soo jeedin doonaa isaguna wuxuu ku hormari doonaa ruuxii iyo xooggii eliyaas inuu aabbayaasha qalbiyadooda ku soo jeediyo carruurta iyo inuu caasiyiinta ku soo celiyo xikmadda kuwa xaqa ah inuu rabbiga u diyaargareeyo dad hagaagsan sakariyas wuxuu malaa'igtii ku yidhi sidee baan waxaan u garan doonaa waayo anigu oday baan ahay afadayduna waa da'weynaatay malaa'igtii baa u jawaabtay oo ku tidhi anigu waxaan ahay jibriil oo ilaah hortiisa istaaga waxaa la ii soo diray inaan kula hadlo oo aan warkan wanaagsan kuu keeno bal eeg waad aamusnaan doontaa mana hadli kari doonto ilaa maalinta waxyaalahan dhici doonaan waayo waad rumaysan weyday hadalladayda wakhtigooda la oofin doono dadkuna waxay sugayeen sakariyas oo waxay la yaabeen siduu macbudka ugu raagay markuu soo baxay ayuu la hadli kari waayey markaasay garteen inuu macbudka wax ku arkay kolkaasuu gacanta ugu sii tilmaamayey iyaga isagoo si carrabla kolkii maalmihii shuqulkiisii wadaadnimadu dhammaadeen ayuu wuxuu tegay gurigiisii maalmahaas dabadeed afadiisa elisabet ayaa uuraysatay oo shan bilood ayay isqarisay iyadoo leh sidaasaa rabbigu iigu sameeyey maalmihii uu i eegay inuu ceebtayda dadka dhexdooda iiga qaado dhalashadii ciise masiix waa la sii sheegay bishii lixaad ilaah baa malaa'ig jibriil u soo diray magaalada galiili oo nasaret la odhan jiray ilaa gabarh bigrad ah oo u doonnayd nin la odhan jiray yuusuf oo dhashii daa'uud ahaa gabadhana waxaa la odhan jiray maryan malaa'igtii baa u soo gashay oo waxay ku tidhi nabad adigoo nimcaysan rabbiga ayaa kula jira markaasay hadalkii ka naxday oo waxay isku tidhi maxay tahay salaantan malaa'igtii baa ku tidhi habaqin maryamay waayo nimco ayaad ilaah ka heshay bal eeg waad uuraysan doontaa oo wiil baad umuli doontaa magiciisana waxaad u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeedhi doonaa wiilka kan ugu sarreeya rabbiga ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis daa'uud weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii yacquub boqornimadiisuna ma idlaan doonto kolkaasaa maryan waxay malaa'igtii ku tidhi sidee baa waxaannu ku noqon doonaan anigu ninna garan maayo malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi ruuxa quduuska ah ayaa kugu soo degi doona oo xooggii kan ugu sarreeya ayaa hoosiis kuu noqon doona sidaa darteed kan quduuska ah oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa wiilka ilaah bal eeg ina adeertaa elisabetna wiil bay uuraysatay iyadoo da'weyn oo tanuna waxay tiima dhalays loogu yeedhi jiray u tahay bisheedii lixaad waayo wax aan ilaah kari doonin ma jiro maryan ayaa tidhi waa ikan waxaan ahay addoontii rabbiga sidaad u hadashay ha ii noqoto markaasaa malaa'igtii ka tagtay maryan waxay booqatay elisabet gabaygii maryan ee ammaanta ahaa maalmahaas maryan baa kacday oo waxay dhaqso u tagtay dhulkii buuraha lahaa ilaa magaalo ka mid ah reer yuhuud ah oo waxay gashay gurigii sakariyas oo salaantay elisabet oo waxaa dhacay goortii elisabet salaantii maryan maqashay in ilmihii uurkeeda ku boodbooday elisabetna waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah markaasay cod dheer ku qaylisay oo tidhi dumarka dhexdooda waad ku barakadaysan tahay oo midka uurkaaga waa barakadaysan yahay xaggee waxaannu iiga yimaadeen in sayidkayga hooyadiis iigu timaado bal eeg markii codkii salaantaadu dhegahayga ku dhacay ilmaha uurkayga ku jira ayaa farxad la boodbooday waxaa barakadaysantii rumaysatay waayo waxyaalihii xagga rabbiga looga sheegay ayay dhici doonaan maryanna waxay tidhi naftaydu rabbigay weynaynaysaa ruuxayguna wuxuu ku rayreeyey ilaaha badbaadiyahayaga ah waayo wuxuu eegay hoosaysnimada addoontiisa bal eeg tan iyo hadhow qarniyada oo dhammu waxay iigu yeedhi doonaan tan barakadaysan waayo kan xoogga leh ayaa waxyaalo waaweyn ii sameeyey magiciisuna waa quduus tan iyo abka ab naxariistiisu waxay gaadhaa kuwa isaga ka cabsada wuxuu xoog ku sameeyey gacantiisa oo kuwii fikraddii qalbigoodii ku kibray ayuu kala firdhiyey kuwii xoogga lahaa ayuu carshiyadoodii ka soo dejiyey oo kuwii hooseeyey ayuu sarraysiiyey kuwii gaajaysnaa ayuu wax wanaagsan ka dherjiyey kuwii hodanka ahaana iyagoo madhan ayuu diray mididiinkiisii israa'iil ayuu caawiyey inuu xusuusto inuu u naxariisto ibraahim iyo farcankiisii weligoodba siduu awoowayaasheennii ula hadlay maryan waxay iyada la joogtay abbaaraha saddex bilood markaasay gurigeeda ku noqotay dhalashadii yooxanaa baabtiisaha aabbihiis gabaygiisii ammaanta ahaa hadda elisabet wakhtigii ay umuli lahayd ayaa la joogay oo wiil bay dhashay derisyadeedii iyo xigaalkeedii ayay maqleen siduu rabbigu naxariistiisii ugu weyneeyey iyada wayna la farxeen waxaa dhacay inay maalintii siddeedaad u yimaadeen inay wiilkii gudaan oo waxayna u bixiyeen magicii aabbihiis sakariyas kolkaasaa hooyadiis u jawaabtay oo ku tidhi sidaas ma aha waxaase loogu yeedhi doonaa yooxanaa waxay ku yidhaahdeen xigaalkaaga kuma jiro qof magacaas loo bixiyey waxay aabbihiis gacan ugu tilmaameen oo weyddiiyeen wuxuu doonayey in loogu yeedho markaasuu wuxuu weyddiistay loox oo ku qoray isagoo leh magiciisu waa yooxanaa wayna wada yaabeen kolkiiba afkiisii ayaa furmay oo carrabkiisiina waa debcay markaasuu hadlay oo ilaah ammaanay dadkii agtooda joogay oo dhammu way wada cabsadeen oo hadalladan oo dhan waa lagaga hadlayey dalkii buuraha lahaa oo yuhuudiya oo dhan kuwa waxyaalahaas maqlay oo dhan ayaa qalbigooda geliyey oo waxay yidhaahdeen haddaba ilmahanu muxuu noqon doonaa waayo gacantii rabbiga ayaa la jirtay isaga markaasaa aabbihii sakariyas waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah waxna wuu sii sheegay isagoo leh ha ammaanmo rabbiga ah ilaaha israa'iil waayo dadkiisii ayuu soo booqday oo furtay badbaadiyo xoog leh ayuu inoogu kiciyey gurigii mididiinkiisa daa'uud siduu afkii nebiyadiisii quduuska ahaa tan iyo bilowgii uga hadli jiray inuu inaga badbaadiyo cadaawayaasheenna iyo gacanta kuwa ina neceb oo dhan iyo inuu u naxariisto awoowayaasheen iyo inuu axdigiisii quduuska ahaa xusuusto oo ahaa dhaartii uu awoowaheennii ibraahim ugu dhaartay inuu ina siiyo innagoo cadaawayaasheenna gacmahooda laynaga bixiyey inaynu baqdin la'aan isaga ugu hooshoonno quduusnimada iyo xaqnimada isaga hortiisa cimrigeenna oo dhan adiguna ilmo yahow waxaa lagugu yeedhi doonaa nebigii kan ugu sarreeya waayo waxaad hormari doontaa rabbiga hortiisa inaad jidadkiisa diyaargaraysid oo aad dadkiisa ogaysiisid badbaadada ee dembidhaafkooda ah ee laga hela naxariista weyn ee ilaaheenna tan qorraxda soo baxda xagga sare inaga soo booqan doonta inay iftiimiso kuwa fadhiya gudcurka iyo hooskii dhimashada iyo inay cagaheenna jidkii nabadda ku kaxayso wiilkuna waa koray oo ruuxuu ka xoogoobay wuxuuna joogay cidlada ilaa maalintii uu israa'iil istusi lahaa